golaha ammaanka ee ururka midooda afrika ayaa soo dhoweeyey qodobadii ka soo baxay wadahadalkii ay dhowaan dalka turkiga ku galeen xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka iyo ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed kaasoo ay labada dhinac ku kala saxiixdeen qodobo halis ku ah madax bannaanida soomaaliya golaha ammaanka ee midooda afrika waxay soo jeediyeen in si buuxda loo dhaqangeliyey heshiiskaasi oo aan waxba ka duwanayn kii uu muuse biixi u saxiixay abiy axmed ururka midooda afrika oo jeebka uga jira ethoobiya islamarkaana ay xaruntiisu tahay magaalada adisababa ayaa aad u adkeeya dhaqangelinta heshiiskaasi oo si kama dambaysa loo saxiixi doono bisha febraayo ee sanadka soo socda maruu xasan sheekh tagay adisababa dhowr bilood ka hor si uga qayb gala shir waxaa halkaasi ku bahdilay ciidamada ethoobiya ururkanna si rasmiya ugama jawaabin arrintaasi waxaanay qoraalkoodan ku aadan heshiiskii aankana ku xuseen in qodobadii shirka ka soo baxay ay muhiim u yihiin ururka midooda afrika oo soomaaliya muddo ka howlgalayay war qoraallow ka soo baxay golaha ammaanka ee midooda afrika ayaa lagu sheegay in uga mahad celinayaan taageerada joogtada ee qaramada midoobay iyo dowladaha reer galbeedka ka siinayaan ururka la dagaalanka waxay ugu yeeraan argagixisada oo lala jeeda islaamka golahu waxuu kaloo ka codsaday golaha ammaanka ee qaramada midoobay inay sahmiyaan fursadaha maalgelinta ee soomaaliya